magaalada muqdisho way ballanka qabaday dood ka saabsan ay tiriyey danfiiryowka dastuurka iyo hagaajinta dowladnimada soomaaliya kaaseytii uu samarto ka haya wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimo dastuurka dowladda federaalk soomaaliya xasan macalin doodunya way bahaqaban qaabiday dalada dhamal balatform wayna dooda su-aalo shalduwan laka weydiyaye wasiirka iyo ana su-aalo gaaseytiyo weydiyaayeen ardada jaamacado iyo qeybo shalduban ee bulshada ankohoreynta wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimo dastuurka dowladda federaalk soomaaliya wasiir xasan macalin yawayba isku hadalay in la dhisa maxkamad dastuuriya wala horteegan constitutional court maxaa loo dhisi waaye ama goormaa la dhisayaa constitutional court dabcan garsoorkeennii qabya waaye garsoorku marka inuu dhammaystirmo waxaa hadda caqabad ku ah waxaa hadda caqabad ku ah dastuurka dhamaystirkiisa dastuurkeennu macnaha wuxuu leeyahay hanaanka cusub ee garsoorka ayaa jira hanaankaas cusuba lagu soo heshiiyey qodobadii lagu soo heshiiyey ka mid ah baarlamaanka ayuu ayaa la geynayaa marka baarlamaanku markuu ansixiyo ayaa la hirgelin karaa la hirgelin karaa marka weli waa heshiis keliya siiqa dastuuriya weli lama siinin baarlamaanku weli ma ansixinin qodobka sagaalaad ayuu ku imaan doonaa markii la ansixiyo oo mataqaana laga gudbo ayaa waxaa loo gudbi doonaa dhismihii ama qabdhismeedkii garsoorka oo dhammaystiran ayaa loo gudbi doonaa wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimo dastuurka dowladda federaalk soomaaliya xasan macalin yoweyba uuse dhinaga kale isku hadalay qoondada hanraabta ee boqolkiiba soddon iyo xaqiijinta arrintaasi boqolkiiba soddon horta cadaalad xataa maaha boqolkiiba soddon waa yar tahay leannahu dumarku ragga kama yara haddaysan ka badnayn keliya iyaguna waxay u baahan yihin inay is-abaabulaan inay is-abaabulaan oo wacyigooda kordhiyaan oo xuquuqdooda ay soo ceshtaan mar labaad waa ku celiyaa xuquuqda waa la soo dhacsadaa alxuquuqu tunsac walaa tuuhab meesha hadda aad adigu gabdhaha soomaalida ay leeyihiin qoondada hana la siiyo gabdhaha ummadaha kaleeto wuxooda waa soo dhacsadeen wuxooda waa soo dhacsadeen marka hore waxay yidhahdeen horta codka inaan codayn horta hana la siiyo yidhahdeen the right to vote aw maysan codayn jirin gabdhuhu ragga bisaa codayn jirin marka horta waxba waxbaa ka horeeya nimco iyo gabdhaha lamid a horta maystiin the right to vote amal waa tara way hor fadhisaa maayida ma kacde ma baxde waa joogtaa ilhaan waa taasaa gabdhihii waa joogaan aan idiin hiilina horta isu hiiliya idinku ya gabdhuhu markay isku hiiliyaan waxaa la yidhahda qofku markuu asigu soo istaago oo uu yacni waxaa kaloo la yidhahdaa qofkii isqaabeeyaa la qaadaa maqasheen lama qaadi karo qofku hadduusan isqaabaynin uu si xun u fadhiyo ama somalida marka qof qofka isqaabeeya wuxuu isu qaabeeya in la qaado marka waa laydiin hiilinayaa wiilalaa dhasheen idinla dhashay kuwo kaleetood u dhaxdeen ka dambeyntii wasiir xasan macalin wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimo dastuurka dalka iyo weybowse sheegay iniyo jaran diidmo badan oo ka eedan wal kubeddelka dastuurka dalka kaasaytii oo kukooyahay tahaano ku mid eh madaxda maamul goboleedyada dalka iyo siyaasiyiinta qaar murashax walba dhammaystirka dastuurka ayuu kusoo ololeeyaa maaragtay waxaad sheegtay hooyada federaalka kadibna caqabado ayay isu bedelaan marka hore waa usoo ololeeyaan sababtu maxay tahay sababtu waa siyaasad sababtu waa siyaasad leannahu waxaa waaye bal adiguba sheeg qofkan wuxuu kusoo ololeeyay waa inay mabda ka tahay mabda waa inay kaa tahay haddii adigu aada samaynaysid iyo haddii maaragtay madaxweyne kala samaynayaba waa inaad madab mabda kaa tahay mabdaasu marka haddii madaxweyne kaa dambeeyay uu oofiyo well and good sidii loo baahnaa waaye marka dabcan bulsho wacyi gashan ayaa madaxda la hadli karta bulsho wacyi gashan oo active citizen ah oo informal citizen ah ayaa la hadli karta madaxdeeda oo dabcan maanta waxaa hor fadhiyay wasiir waxaa la rabaa madaxda kaleeto inay soo hor fadhiisato ood su-aal weydiisaan idinkoo dastuurka midka hadda kumeelgaarkaana wata himilooyinka haya inay soo hor fadhiistaan su-aalaha ka jawaabaan inay su-aalaha ka jawaabaanna waa laga rabaa